asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kastoo aad dal iyo dibaddooniga dhegaysanaysaan halkani waa shabakadda wararka caalamiga ee somaali diaspora news com kuna soo dhawaada war wixii dal iyo dibadba aan idinka haynay habeenkan caawa qodobadaan caawa wararkaydi ku haynana waxaa ka mid a wasiiru dowlaha nabadeynta gobolada bari oo ay weheliyeen xildhibaanada goboladaasi ugu jira golayaasha dowladda oo soo dhoweeyey howlgallada milatari ee ciidamada somalilan ay ka wadaan goboladaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee gulofka ciidan ee haatan socdaa kanale wasiirka gaashaandhigga somalilan iyo mas-uuliyiinta gobolka sool oo iyaguna ka hadlay xaalada magaalada tareex maalin kadib markii ay somalilan la wareegeen dowladda hoose ee magaalada istanbul ee dalka turkiga oo kaashanaysa maamulka gobolka banaadir oo dayactir ku samaynaysa jidadka magaalada muqdisho gudoomiyaha magaalada marka ee xarunta gobolka jubbada hoose oo sheegay in uu iscasilayo haddii ay sidaasi ku jirto nabadgelyada iyo wada noolaanshaha beelaha wadadega gobolkaasi maraykanka oo xukuumadda suudaan ku eedeeyey inay gabadfallo ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka geysatay gobolada cordofan iyo blue nile akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar kartisan wararkii oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan wasiirka nabadeynta gobolada bari ee somalilan mudane cali maxamuud cali sanduulle xildhibaan salebaan cali koore iyo xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan indho indho ayaa maanta shir jiraayad oo ay si wadajira ugu qabteen xafiiska wasiiru dowlaha nabadeynta gobolada bari ee madaxtooyada somalilan ayaa waxa ay si aad ah u ammaaneen tallaabadii ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay ka qaadeen maleeshiyaadka khaatumo iyo siyaasiyiinta dibad wareega ah ee xasarada kula dhex jira dadka reer somalilan waxaana ay sheegeen in dadka deegaanku ay u hanweyn yihiin ciidamada milatariga somalilan si fiicanna ay ugu soo dhoweeyeen dhammaanba deegaanada ay ciidamadu ilaa hadda gaadheen dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey ee ay shabakada wararka qurbajog dotcom ay ka helayso deegaanada ay ciidanka milatariga somalilan ilaa hadda gaadheen ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidamada somalilan ay gudoomiyeen deegaanka saaxdheer oo la tuhunsan yahay in ay ku gabanayaan cali khaliif galeed iyo kooxdiisii oo goor dambe oo shalay ah firxadkii ku galay deegaankaasi wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya deegaankaasi ayaa waxay sheegayaan in haatan ciidamada somalilan ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka saaxdheer hogaanka ciidanka qaranka somalilan ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay gacanta kusoo dhigaan qaswadayaasha uu cali khaliif galeen horkacayo ee dhumaalaysiga ku jira wasiirka gaashaandhigga somalilan mudane axmed xaaji cali cadami iyo xubno ka soo jeeda deegaanka gobolka sool oo goordhawey shir jiraayad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay xaalada degmada tareex oo maalintii shalay ay gaadheen ciidamada somalilan waxaana ka mid ahaa hadalladii wasiirka uu madashaasi ka jeediyey marka ugu horraysa waxaan taaniyad kal iyo laaba u dirayaa ciidamada qaranka meel ay joogaanba meel cidla'a ma aha tareex waana u jiri jirtay wayna jiraysaa sidaasayna u taagnaanaysaa mashkiladdu haddii aynan caqli saliima intaan keenno oo dhan waxa matalan meesha ka maqani waa maxay yaa talada degaan kale hadba nin isoo musaafiroo u yimaada dabadeedna markay rumirungeydana dabadeedna duurka xulaa kala fogayn mooyaane wax isu soo dhawaynu samaynayaa ma jiro weli yacni rajaa laga qabaa in caqligu shaqeeyo rajaa laga qabaa in safgarad la gaadho matalan nooca iyo waxa kale dowladana waa tii dul qaadata kuwii u horreeyay xataa waa la ogolaada wax la yidhi bal haddaan shirka eegno noocu isu eeg yahay waa la kitaabiyey wixii ka soo baxay kala fogaanshow mantaqadii ku riday taleex jabhadu u qaybiyey intaasunbay sii kordhay wax kordhay oo kale ma jiraan haddana waxaan leenahay iyaga kuwo kalaan hadda dabaeryanayna ma jiro dadka waxaan leenahay war idinkuna orodka badan ka raysta annaguna ciidan dirid iyo haddii aan laba kuuraya is-abaabul kale iyo kuwaba waa joogeen hore in kuwo kale misla yimaadaan annaguna aan tacabka ka raysanno caqligu hash waxaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga soconaya qaar ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dayactir ay ka wado dowladda turkigu dadka reer muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey indhahoodu qabanayeen gaadiidka tiyaxtirka wadooyinka oo jidadka burburay ee magaalada muqdisho kula dhaqaaqayay tiyaxtir xoogan iyo bannaynta kuwa xidhmay taasoo yididiilo xoogan gelisay dadka reer muqdisho oo ay dhagahooda iyo indhahoodaba daashadeen qaraxyada dagaalada iyo waxyeeladoodu mashruucan haatan socda ayaa la sheegayaa inay fulinayso dowladda hoose ee magaalada istaanbul ee dalka turkiga xidhiiryaha dowladda hoose ee magaalada istaanbul iyo maamulka gobolka baraadir oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in howlahan dhismaahay ay qayb ka tahay mashaariicda dalka lagu horumarinayo gaar ahaana jidadka magaalada muqdisho gabdhaha ururka samafalka gaaroodi ayaa soo dhoweyn ballaaran u sameeyey wasiirka caafimaadka somalilan oo muddooyinkanba ku sugnaa magaalada london ee cariga britain soo dhoweyntan oo uu wasiirku hadal ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in ururka samafalka gaaroodi guud ahaan iyo gaar ahaanba garabka haweenka ay yihiin hormuudka waxqabadka qurbajooga reer somalilan wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay heerka ay haweenku ka taagan yihiin waxqabadka iyo horumarka dalka ururka samafalka hablaha gaaroodi ayaa waxaa dhowaan la guddoonsiiyey shahaado sharaf ay ku mutaysteen waxqabadkooda gudoomiye ku-xigeenka ururka aasiya u warramaysay shabakada wararka ee qurbajog dotcom ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay kulan la qaataan wasiirka oo ay sheegtay inuu qayb libaax ka qaatay dhakhtarka degmada salaxle iyo dhismihii ay sheegtay in wasiirku ballan qaaday sidii uu usii horumarin lahaa isbitaalka gabgabadii waxaa wasiirku uga mahad celiyey hablaha gaaroodi soo dhoweynta ay u sameeyeen waxaa kale oo uu kula teliyey inay sii labanlaabaan hawsha samafalka ee ay u hayaan bulshada reer somalilan waxaana uu sheegay in haweenka kale ee somalilan ay ku tayasho ayaa iyaguna ballan qaaday in wasiir kasta oo somalilan ka socda ay la shaqayn doonaan gaar ahaana wasiirada caafimaadka ugu dayntiina dowladda maraykanka ayaa ku eedeysay dowladda suudaan inay kula kacday gabadfallanka dhana aadanaha dadka shacabka ee ku nool gobolada cordobaan iyo brunile ee dalkaasi dajiraha qaramada midoobey u fadhiya maraykanka haweeneyda magaceeda la yidhaahdo samata bawer ayaa sheegtay in xoogaga ciidamada dowladda suudaan in ay si aan kala sooc lahayn diyaarado ugu duqeeyeen goobo dad rayid ahi ay deganaayeen waxaana intaas raacisay haweeneyda maraykanka u hadashay in si toos ah loo bartilmaameedsanayey goobaha iskuullada iyo xarumaha caafimaadka ee goboladaasi brunile iyo cordovan horarka laga helayo goboladaasi ayaa sheegaya in dagaalada ciidamada suudaan iyo kuwa fallaagada u dhaxeeya ay ku barakaceen ugu yaraan hal milyan oo ruux dhinaca kalena waxaa ilaa hadda aan ka hadlin eedeyntan dowladda maraykanka ka soo baxday madaxda iyo diblomaasiyiinta suudaan u fadhiya qaramada midoobay akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhaay guud ahaan intaas waxaan kusoo idhaxidhaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay warkan war ka xiga waxaan idinkaga
xidhow kuleysa waa laalayaal
hablaha gaaro
iyo duubistii maxamed weerow dalka howland
Look around, grace the world,